alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi wsalam wbacd qaala اlmualifu raximah اllah walaa yulxiduuna fi asmaaءi اllahi wa aayaatih walaa yukayifuuna walaa yumahiluuna sifaatihi bisifaati khalqihi liannahu subxaanahu laa samiya lah walaa kufa lah walaa nidda lah walaa yuqaasu bkhalqihi subxaanahu watacaala fainahu aclamu binafsihi wabgayrih waasdaqu qiila waaxsanu xadiida min khalqih dadka ahlu sunnada ah ayuu mualifu ka sheekaynhayaa mowqifka ay ka taagan yihiin asmaada ilaahay iyo sifaadiisa marka wuxuu leeyahy walaa yulxiduuna fii asmaaءi illaahi waayaatihi leexasho ku samayn maayaan asmaa'da allaah iyo aayaadkiisa asmaa'da allaah iyo aayaadkiisa leexad ku samayn maayaan ilxaadku leexad weeyaan laxdi waxaa loo yidhi laxdi habka uu qabrigu u samaysan yahay buu dhinac ka yahay oo u duwan yahay dhinac marka maadadaas oo ah laam iyo xa iyo daal waxay tusinaysaa leexad dadka marka ahlu sunnada ah leexad ku samayn maayaan asmaada allah iyo sifaadkiisa oo sidii ay ku yimaadeen oo macnahoodu uu tusinhayay ka leexi maayaan ilxaadka marka darsiga soo socda ayaan aan yeeri doonaa wax ku saabsan walaa yukayifuuna habayn maayaan sifaadka allaah iyo asmaa'diisa habayntu waxa weeyaan waan soo marnaan u malaynayaa hadda ka hor soo ma aha in sifaadkiisa iyo asmaa'diisa hab gaara qofku in uu u fahmo oo uu u sharxo waayo asmaada allah iyo sifaadkiisa habaynteedu waxay ka dhalo kartaa qofku inuu fahamsan yahay sida ay yihiin sida ay yihiin iyo xaqiiqada ay yihiinna qofna uma fahamsana asmaada ilaah iyo sifaadiisa xaqiiqadooda qof og miyaa jira maya marka habayn maayaan oo habkaas iyo habkaas iyo habkaasay yihiin asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa qof dhihi karta lama arko qof ogna ma lama arko ilaahay baa yaqaana walaa yumahiluuna sifaatihi bisifaati khalqihi kala mid dhigi maayaan sifadihiisa khalqigiisa sifadihiisoo kale oo sifaadka uu leeyahay wuxuu la mid yahay sifaadka khalqigiisa dhihi maayaan waayo sifadaha uu leeyahay asmaadiisa isagay munaasib u tahay khalqigiisu sifadaha iyo asmaada uu leeyahana iyagay munaasib u tahay marka marna ma dhici karto in uu qofku yidhaahdo sifadaha allaah iyo asmaadiisu waxay la mid yihiin sifadaha khalqigiisa iyo asmaadiisa ahlu sunnadu waxay leeyihiin qaacida alqowlu fi sifaat kaalqowli fi daat yuxtadaa fiihi xadwahu wayunhaju fiihi minhaajuhu sunnadu waxay dhahaan sifadaha rabbi uu leeyahay ka hadalkoodu wuxuu la mid yahay allaah daatadiisa ka hadalkeeda sida daatada allaah hadal looga hadloo kala weeyaan asmaada iyo sifaadka rabbina marka daatada rabbi qof xaqiiqadooda og lama arko soo maa ya idan sifaadkiisa iyo asmaadiisuna daatadiisay la mid tahay oo qof xaqiiqadooda og lama arko ayb liannahu subxaanahu wa tacaala allahu subxaanahu wa tacaala laa samiya lahu mid ku magacahu ma jiro waxaa leedahay haadaa samiyi yani isku magacaan nahay qofkan ninkan isku magacaan nahay marka allah subxaanahu wa tacala waxay isku magac yihiin oo magaciisu uu la mid yahay magaca allaah lama arko yah qof allaah la yidhaahdo miyaa la arka maya qof raxmaan la yidhaahdo miyaa la arka maya haddii raxiim qofkan lagu magacaabo raxiimnimadiisu midda allaah miyay la mid tahay maya haddii samiic lagu magacaabo samiicnimada rabbi miyay la mid tahay maya wiil afghanistaan ahaa jaamacadda noogu yimid markaasaa wuxuu leeyahy waxaa la yidhi aniga bismillaah magacaa bismillaahi baa la yidhi bismillaah waxay kalliftay in jaamacaddii looga eriyo bismillaahi baa la yidhi marka iyagu magacyada ay la baxaan looma aaba yeelo waa ay shay oo qofka maarata ay la noqoto magac ka dhigan walaa samiya lah walaa kuf'a lahu mid u dhigmaana ma jiro isaga mid u dhigma oo asaagiisa soomaalida asaag sooma tiraa asaagiisa uma jiro walaa nidda lahu mid la sinana lama arko marka asmaadaas oo dhan oo iska macaani dhow yihiin mar haddayna jirinin marka wax ku magaca wax u dhigmi isaga wax la sinan idan marka lama dhihi karo magacyadiisu waxay la mid yihiin magacyada khalqigiisa ma fahamteen ayib walaa yuqaasu bikhalqihi subxaanahu wa tacaala isagana laguma qiyaaso khalqigiisa oo isaga iyo khalqigiisu qiyaas islama geli karaan oo wixii isla sinan baa qiyaas laysla geliyaa laakiin waxaan isla sinayn qiyaas laislama geli karo oo waxaa la yidhaha hadii la rabo qofkan qofkan uu la mid yahay fulaanun yuqaasu bifulaan baa la leeyahay laba qof inay isku mid yihiin xagga masalan dhererka xagga midabka xagga da'da xagga xagyaalo badan markaasa waxaa leeyahay fulaanun yuqaasu bifulaan yacni hebelaa lala sinay weeyaan macnihiid marka allah subxaana watacaala miyaa khalqigiisa lala sini karaa maya walaa yuqaasu bikhalqihi subxaanahu watacaala khalqigiisa laguma qiyaaso qiyaasna islama geli karaan isaga iyo khalqigiisu fa innahu isaga allah subxaanahu wa tacaala aclamu binafsihi wa bigayrihi waxaan loo diidi karin asmaadiisa iyo sifaadkiisa oo aan loo bedeli karaynin isaga ayaa isku sifeeyey isaga ayaana u ogaal badan nafsaddiisa iyo kayrkiisa wax ka og miyaa jira allah subxana wa taala nafsaddiisa iyo kayrkiisa oo khalqigiisa ah may idan marka hadduu isagu nafsaddiisa u ogaal badan yahay sidaasna uu isku sifeeyey waa in sidii uu isku sifeeyey la ogolaado isaga ayaa u ogaal badan nafsaddiisa iyo kayrkiisa oo ah kayrkiisu uu yahay ya makhluuq wa asdaqu qiilan isaga ayaa u run badan xagga warka wax ka run badan miyaa la arka lama arko wa axsanu xadiidan isaga ayaa u wanaag badan sheekada xagga sheekada oo min khalqihi ayuu ka run badan yahay oo uu kaga wanaag badan yahay xagga sheekada asdaqu isaga ayaa ku run badan qiilan xagga hadalka yuu ka run badan yahay min khalqihi wa axsanu isaga ayaa wanaag badan xadiidan sheeko yuu ka run badan yahay wuu ka wanaag badan yahay min khalqihi marka wuxuu isagu isku sifeeyo sidaa ay yihiin waa in loo qaataa oo loo rumeeyo uma rusuluhu saadiquuna musaddaquuna kadibna rusushiisa ayaa waxay yihiin kuwa run sheegahaya lana rumeeyey la rumaysan yahay rusushiisu waxay yihiin kuwa iyagu run sheegaya lana rumaysan yahay inay run sheegayaan yaa rumaysan inay run sheegayaan atbaacdoodaa rumaysan ayib marka rusushiisu musaddaquuna waa kuwo la rumaysan yahay masduuquuna waa kuwa run loo sheegay maxay ku kala duwan yihiin marka sadaqahu fa huwa masduuq yacni runuu kuu sheegay isagu marka waa axad run loo sheegay ya sadaqahu biduuni tashdiid waaye sadaqahu fa huwa saadiqun isagu runuu sheegahayaa kaasna masduuq waa mid run loo sheegay aan been loo sheegin masduuq marka maxay tahay ya run loo sheegay sadaqahu wuu rumeeyey fa huwa musadiqun wa huwa musadaqun waa rumeeyey wey waa rumeeyey ka la rumeeyeyna muxuu yahay ya musadaqun kan rumeeyey muxuu yahay musaddiqun kan la rumeeyena ya musadaqun ismu mafcuul wey musadaqun markaa ficilkiisu haguu ka yimid sadaqahu yuu ka yimid ya haguu ka yimid bitashdiid marka rusushiisu iyagu runoy sheegahayaan waana la rumaysan yahay oo dadka atbaacdooda ayaa rumaysan rabbigii soo digana soo deerana runuu u sheegay oo xadiidkii cabdullahi bn mascuud maxaa ku jiray akhbaranii asaadiqu almasduuqu asaadiqu yaa loola jeedaa ya ya nebiga runuu sheegay almasduuqu maxay tahay macnaheedu runaa loo sheegay yaa runta u sheegay allaahi soo diraa run u sheego wax runahu ku soo dejiyey ayb bikhilaafi aladiina yaquuluuna calayhi maa laa yaclamuun arrinkaasuna wuxuu khilaafsan yahay kuwa ka sheegahaya wax aysan aqoonin waxay rabbigooda ka sheegahayaan oo ay ku sifaynhayaan wax aysan garanaynin iyo marka waxa lagu sifaynaayo allah subxaanahu wa tacaala waa wuxuu isagu sheegay rusushiisa runta loo sheegana ay sheegeen ya walihaada qaal subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun wsalaamu clى اlmursaliin walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin subxaana rabbika waxaa nasahan rabbigaada oo ka fog xumaan rabbi اlcizati sharafta iyo awoodda rabbigeeda camaa ayuu ka fog yahay yasifuuna ay ku sifaynayaan yay sifaynayaan allah mafcuulkii yasifuuna aawey maxduuf waaye mafcuul yasifuuna aawey maxduuf waaye yacnii yasifuunahu midka ay sifaynayaan subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuunahu waxay ku sifaynayaan ayuu ka nasahan yahay oo dadka aan sifadiisa aqoon waxa ay ku sifaynhayaan rabbi wuu ka nasahan yahay ayb alciza sifo weeyaan oo ah awood ya sifadaas marka haddii la yidhaahdo lilaahi alciza ilaahay wuxuu leeyahay awood ya awooddaas waa miduu asagu ku sifaysan yahay oo sifo u ah lilaahi samcu walbasar haddii la yidhaahdo macnaheedu maxay tahay wuxuu leeyahay maqal iyo arag uu ku sifaysan yahay isagu oo sifad u ah yah ma fahamteen intaas ayib laakiin haddii la yidhaahdo rabbu samci wa rabbulbasar ma aha macnaheedu samciga iyo basarka asagaa ku sifaysane samci iyo basar uu isagu abuuray weeyaan markaas oo uu rabbigoodii yahay samciga iyo basarka annaku aan leenahay yaa abuuray allah marka waxaan leenahay sifada uun asagu ku samaysnayn yani uuna ku sifaysnayn ayaan waxaan leenahay rabu samci wاlbasr yani rabu الرب الخالق لهذا السمع والرب الخالق لهذا البصر سمعiga بصرkaas markayga ku sifaysan khalqigiisa ya طayب صifada uu asagu ku sifaysan yahay lama dhihi karo marka rabbigeedii waayo رab الqur'aan ma la dhihi karaa ya maya رab الqudرة qudرة uu rabbi leeyahay رab الqudرة miyaa la dhihi karaa maya sifada uu isagu leeyahay rabbi looma idaafay karo lama dhihi karo rabu samci wa rabbulbasari oo loola jeedo sifo isagu uu leeyahay ilaan rabbinimada waxay tusinaysaa abuuritaan mog ya ma fahamteen marka meeshan waxaa ka muuqata rabbi alciza cizadaas iyo awooddaasu marka waa cizo iyo awood uu khalqigiisa u abuuray ya cizo uu u abuuray qalqigiisa oo makhluuqo ah ee ti u asagu ku sifaysnaa maaha oo taas lama dhihi karo rabbulciza yacni sifo isagu leeyahay sida aan loo dhihi karin rabbulqur'aan ya ma fahamteen subxaana rabbika nasahnaanta rabbigaada rabbi alcizati awoodda rabbigeeda camaa yasifuun waxa ay ku sifaynhayaan oo aan munaasibka u ahayn ama laa'iqa u ahayn rabbi وسلام على المرسلين nabadgelyo ha ahaato mursaliinta korkooda والxamdu لilaahi رab الcaalamiin waxaana ammaan iska leh allah rabi الcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah ayb fasabaxa nafsahu allah subxaanahu watacaala nafsadiisa ayuu ka nasahay camaa wasafahu bihi almukhaalifuuna lirusul waxa ay ku sifeeyeen isaga kuwa khilaafsan rususha kuwa rususha khilaafsan sifad rabbi u leeyahay maba heli karaan iyagu oo ay ku run sheegaan sifadaas sida ay ya sidaas buu marka allah subxaanahu wa tacaala u yidhaahday subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasir fasabaxa nafsahu allah subxaanahu wa tacaala wuu ka nasahay nafsadiisa oo uu ka fogeeyey camaa sifadii wasafahu bihi lmukhaalifuuna lirusul kuwa rususha khilaafsan ay ku sifeeyeen nafsadiisa ka fogeeyey waayo waysan aqoon kuwa rususha khilaafsan ilaahay sifadihiisayn hayn warna ayna ka hayn ayna garanayn wasallama cala almursaliina wuxuu salaamay kuwii lasoo dira oo rusushii oo muxuu yidhi h muxuu dhahay wasalaamun cala lmursaliin muxuu u salaamay marka lisalaamati maa qaaluuhu min annaqsi waalcayb wixii ay ku sifeeyeen oo ay ku hadleen ayaa waxay ka nabad galeen naqsi nuqsaan iyo cayb sidaas buu marka uu allah subxaanah wa tacaala uu u salaamay waxa ay ku sifeeyeen ayaa ka nabad galay naqsi iyo cayb nuqsaan iyo cayb ayb wa huwa subxaanahu isaguu nasahnaaye qad jamaca wuxuu kulmiyey fii maa wasafa wixii uu ku sifeeyey wa samaa bihi uu ku magacaabay nafsahu nafsadiisa bayna annafyi waaliqbaar wuxuu kulmiyey diidmo iyo sugid sifadaa ilaahay marka waxaa ku jira ihbaat iyo nafyi waxaan soo sheegnay hadda ka hor ahlu sunnadu inay ku sifeeyaan ihbaat mufasal wa nafyi mujmal falaa cuduula liahli الsunnati waاljamaacati camaa jaءa bihi اlmursaluun suuragal ma aha inay ka leexdaan leexashona uma sugnaanin ahlu sunnati waaljamaaca dadka ahalka u ah si dhabana ahal uga ah sunnada iyo jamaacada camaa ka leexasho uguma sugnaanin jaa bihi mursaluun wixii mursaluuntu ay la yimaadeen ma dhici karto in ay ka leexdaan oo ay ag maraan waayo waxyaalahaas sifada u ah rabbi waa qeyb weeyaan qeybkaasna waxaa laga ogaan karaa xag rabbi iyo rusushiisa sidaas daraaddeed waxaan soo sheegnay caqaa'idka ahlu sunnadu inay yihiin rabbaaniya maxaa loola jeedaa rabbaaniya ya ya ya ha wax xag rabbi ka yimaado waayeen ee caqaa'id maskaxda laga sameeyey oo bini aadamku ay fekerkooda ka keeneen caqiido ma noqon karo ya ayb fa innahu kaas asiraadu lmustaqiim waa waddadii toosneed waxa ay rusushu la yimaadiin muxuu yahay waa waddadii toosneed qof kastoo muslimana wuxuu ilaahay ka baryaa salaad kastaba inuu ku duwo waddada toosan ya waddadii toosneed marka waa wixii ay la yimaadeen rusushii kadibna atbaacdoodii ay gacanta ku hayaan siraadu aladiina waa kuwa wada waa waddada kuwa ancama allaahu calayhim uu u nacmeeyey allahu subxaanahu watacala ya kuwa uu allah subxaanahu wa tacaala u nacmeeyey waddadoodii weeyaan waddada toosan oo qofku marka uu leeyahay ihdina asiraada almustaqiim ina tusi waddada toosan waxa uu daba dhigahayaa waddadaas toosanuna inay tahay kuwa uu u nacmeeyey waddadooda wuxuu leeyahay siraada aladiina ancamta calayhim kuwa aada u nacmeyday waddadooda waddada kuwa aada u nacmeyday ya kuwa uu u nacmeeyey marka maxay yihiin waa kuwa lagu sheegay fii suurati annisaa waman yutic illaaha waarasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim waa kuwa mamar min annabiyiin waasidiiqiin waashuhadaa wasaalixiin maqaamaadka marka ay leeyihiin dadka wanaagsan waa intaas min annabiyiin nubuwa waasidiiqiina sidiiqiyada waashuhadaa shahaada fii sabiil illah wasaalixiin iyo salaax nebiyiintu waa marka kuwa allah subxaanahu wa tacaala uu soo diray ya ayib maqaamka nubuwada maxaa ku xiga asidiiqiya sidiiq waxa weeyaan macnihiisu mid run badan isagu runta aada u sheegay ama rumayn badan wasfigaas ayaa qaatay abubakrin radi allaahu canhu maxaa la yidhahda abubakar asidiiq siiqatu mubaalaqa waayo run badan rumaynna badan dadkii markii nebiga ay diideen asagaa rumeeyey wax kastoo uu la yimaadona run buu ku sheeguy wuxuu ku yeeshay arrinkaas magaca as-sidiiq culammadu waxay dhahaan marka sidiiqiyadu waxa weeyaan maqaamkeedu alcilmu waalcamal cilmi wanaagsan iyo camal wanaagsan heer u sareeya ama heer sare qofkii ka gaara yaa la dhihi karaa markaa sidiiq marka maqaamka nubuwada ku xigtaa maxay tahay alcilmu waalcamal asidiiqiya maqaamkaas muxuu yahay maqaamu alcilmi waalcamal wey waxaa ku xiga ashuhadaa dadka shuhadada ahoo jihaad xaq ah oo fii sabiilillaahi lagu jihaadahayo ku dhinta maqaamka meeqa weyaan maqaamka saddexaad maqaamka u dambeeyana wuxuu yahay asaalixuun dadka wanwanaagsan oo diinka ku toosan oo wanaagsan marka nebiga sala allahu calayhi wasalam jabal uxud markii uu fuulay oo uu gariiray ayuu wuxuu yidhi uskun uxud fa innamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan yaana la joogay alkhulafaa raashiduun alba fa innamaa calayka nabiyun ha wa sidiiqun wa shahiidaan sidiiq yaa loola jeedaa markaas abubakar wa shahiidaanina waayo ya ya cumar iyo cuhmaan cumar iyo cuhmaan labaduba shahaaday madiine ku heleen madiine dhexdeeda ayay shahaado ku heleen ridwaan ullaahi calayh laa ilaaha ila allah iraana waxay leedahay cumar baa diinkii khalday markaasaan diinkii uga raaxaynay markaasaan dilnay diinkii saxdaahna annaka hayna bay leeyihi yaa dilay farisi baa dilay iyagu kii dilan maxay u yaqaaniin sujaa shujaacu diin magacaasuu leeyahay waa nin la siyaafto waayo ciid loo dhigo ciid buu ku leeyahay iiraan dhexdeeda ciid la yidhaahda ciidda shujaacu diin muxuu ku mutay shujaacinimadaas amar dilkiisu marka iiraan baa waxay leedahay diinkii waxaa khalday cumar iyo abubakar bal fiiriya caqliga suu u dhumay abubakar gabadhiisa yaa qabay yah nebi maxamed cumar gabadhiisa yaa qabay nebi maxamed say ku dhici kartaa marka cumar iyo abubakar inay diinkii khaldeen iyagoo nebigii calaaqadii ugu weynaad la laheed iiraanna ay diinkii saxdood caqli ma keeni karaa dabiiciyu ayib idaa lam tastaxyi fasnac maa shi waqad dakala fi hadihi اljumlati maa wasafa allahu bihi nafsahu fi suurati اlإkhlaas alati tacdilu uluث اlqur'aan wuxuu leeyahay waqad dakala waxaa galay fii hadihi اljumlati jumladan jumladan waxaa galay jumladanu maxay tahay ya jumladan waxaa galay buu leeyahay jumlada uu soo sheegay marka maxay tahay jumlada uu soo sheegay waxa weeyaan waxa allah subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay ya marka si guud ahaaneed markuu usoo sheegay oo halkan wuxuu ka bilaabahayaa tafsiil waxyaalaha ku saabsan allah subxaanahu wa tacaala sifadihii ilaan waxa uu ka doonsoo bilaabo hadalka wa min aliimaani billaahi aliimaanu bimaa wasafa bihi nafsahu jumladaas marka waxaa gashay waxa uu allah subxaanahu wa tacaala nafsadiisu ku sifeeyey fii suurati اlikhlaas suurat اlikhlaas waa suuradee ya magacyada marka suuradaha culummadu waxay dhahaan siyaalo badan baa loola soo baxaa magacyadaas masalan haddii kelimad lagu sheego suuraddaas kelimadaasna suurado kale aan loogu lagu sheeginin kelimadaas suuradda loo lagu sheegay ayaa magac looga dhigaya suuradda masalan suurat lbaqara maxaa loogu magacaabay baqara lagu sheegay suurad kale miyay baqara ku jirta ayib idan marka suuradda magaceeda marmar waxaa laga soo qaataa kelimad suuraddaas lagu sheegay oo suurad kale aan lagu sheegin ya ayib mar marna waxaa laga soo qaataa magaca suuradda arrin suuraddaas lagu sheegay oo aadna loogu faahfaahiyey meelo kalena aan aad loogu faahfaahin maala yo suuratu bani israa'iila suuradee la yidhaah maxaa loogu magacaaba suuratu bani israa'iil reer bani israiil wax ku saabsan baa aada loogu sheegay laakiin reer bani israiil soo suurado kale laguma sheegin tan maxaa markaa si gaar ahaaneed loogu bixiyey suuratu bani israa'iil ya ya qisada reer bani israiil baa adugu marmarna magaca waxaa laga soo qaataa macnaha suuraddaas ay tilmaamayso suuratu likhlaas marka kelimad ikhlaas miyaa suuraddan ku dhex jirta ya macnaha ay tilmaamayso ah ikhlaaska ilaahay yani yaa suuraddan laga fahmayaa sidaas baa marka loogu magacaabay suuratu alikhlaas suuratu likhlaas marka wuxuu ku magacaabay waxaan leeyahay waxa uu nebigu tilmaamay inay u dhiganto huluth alqur'aan qur-aanka markii saddex meelood laga dhigo huluth bay u dhigantaa say huluth ugu dhigantaa culammadu waxay dhaheen qur-aanku wuxuu ka warramaa markii lasoo gaabiyo axkaam caqaa'id iyo wacdi waciid wacdi muxuu yahay ya ninkaas hadlaaya wacdi maxaa la yidhahda gurigii maa ka sheekeynaysa wacdi maxaa la yidhaahdaa haa muxuu dhahay ya a wacdi la yidhaah yaa ku waafaqsan waa lagu diiyey ay ninkaas ya ballanqaadka wanaagsan waayo ballanqaad wanaagsan hadduu nin uu ku yidhaahdo markaa masaajid ka baxda madax kaa garaacaya wacdi miyaa waciid waayo qur-aanka marka wuxuu ka warramaa axkaam iyo caqaa'id iyo wacdi waciid suuraddan marka waxay ku saabsan tahay caqaa'id ya sidaas baa loogu magacaaba marka huluth alqur'aan ama loogu sifeeyey inay tahay huluth alqur'aan ayb xayثu yaquulu allah subxaanaه wa tacaala marka wuxuu leeyahay qul huwa allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwa axad هذا بالله توفيق